alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waxaynu ku dhex jirnay baabu imaamati alcabdi waalmawla wawaladi albagiyi waalacraabiyi waalgulaam aladi lam yaxtalim liqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam yaumuhum aqra'uhum likitaab illah waxaynu akhrinay laba xadiid oo bukhaari raximah اllahu tacaala u daliishaday addoonku inuu isagu imaam noqonayo haddii uu yahay aqra'uhum kooda u qur-aan badan oo xadiidka hore saali mawla abi xudayfa waxa uu saxaabada ku tukiyey qubaa intii aanuu rasuulku iman calayhi asalaatu wasalaam iyo markii rasuulku uu yimiba markii xataa rasuulku yimi inuu tukiyey saxaabada waxaa u daliilaa in riwaayaadka qaarkood ay ku timi in abubakar radia allahu canhu uu ku jiray qolada ku daba tukatay wa fiihim abu bakrin wa cumar wa abu salama wa zayd ibnu xaarisa wa caamir ibnu rabiica riwaayaadka qaarkoodna ay ku timi inuu ku tukiyey fii masjidi qubaa masjidu qubaana dee waxaa la dhisay uun bacda maqdami اnabiyi calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu soo galay madiina kadib ama markii uu soo hijrooday kadib xadiida kalena cumuumkiisuu daliishada asmicuu wa atiicuu wain istac wain istucmila xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba oo asamcu waaaca waxaa ka dhalanaysa asalaatu khalfahu in lagu daba tukado waayo asalku waa aimada aimada ana madaxda iyo cidda iyagu ay meel u igmadaan inay dadka tukiyaan oo howlaha u horeeya imaamka ama xaakimku uu qabanayo ama uu qaban jiray ayay ka mid tahay taas wain istucmila xabashiyuna waxaynu waa fi xaali idiraar uma banaana in ummadda madax looga dhigo qof aan quraysh ahayn inuu imaam noqdo rasuulka yihi alaimatu min quraysh laakiin waa fi xaalati idiraar oo hadduu qabsado amaba se xaakimkii sare ummadda haystay isagu dadka madaxdu uga dhigo addoon xabashiya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa min baabi lmubaalaga un oo waa lagu xeel dheeraanaya un fii taacati alaima lagu adeecayo fi lmacruuf addoonku markaa haddii uu yahay dadka ka u qur-aan badan inuu isagu tukinayo xadiidkana waa u daliishaday bukhaari yaumuhum aqra'uhum likitaab illah yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah waana sida ay ku tegeen jamaahiir alculamaa ahlucilmiga badankooda aharka caaisha kaanat caaisha yaumuhaa cabduha dakwaan min almusxaf caaishana waxaa tukin jiray addoonkeedii dakwaan isagoo weliba qur-aanka ka akriyi jiray musxafka taana markaa waxaa laga qaadanayaa in caaishana radia allahu canha imaamat lcabdi ay ogolaatay oo ataa ku daba tukatay iyo alqira'a min almusxaf inay bannaan tahay culimada qaarkood baa diiday oo yidhi waa camal fara badan oo salaada dhexeeda lagu sameynaya musxafkii hadduu marna furo marna xidho marna dhigo marna qaado laakiin sida sawaabka ahi waa inay jaa-is tahay idaa dacat ilayhi alxaaja waayo camal aada u fara badan ma aho hay-adii salaada ka hor imanaya haddii xaaja markaa ay ku baaqdo dee qofku aanu qur-aanka xifdisanayn musxafka waa ka akrin karaa laakiin waxaad imika arkaysaa dad fara badan oo iyagoo aan aima ahayn oo imaamka daba taagan oo musxaf wada haysta salaada taraawiixda ama tahajudka taasina waa waa kalad oo imaamkii baa la ysku khilaafay dadka ka tukinaayey ee ka akriyayay qur-aanka ee maxaad u malaynaysaa qof wuxuu uga baahan yahay aanay jirin waxaa markaa taasi ay sababtaa qofku gacmihii inaanu dhigin halkii ay ahayd inuu dhigo inaanu eegin mowdicu sujuudkii ay ahayd inuu eego waxay sabata sababtaa xarakaad salaaddiisa dheeraad ku ah wax baahiyoo keensadayna aanay jirin waxay sababtaa in imaamkii la tashwiishiyo qof waliba intuu musxaf qaato xataa qaar aan qur-aanka si fiican aan u kicin karahayn mid waliba uu isku dayo waxa weeyaan inuu saxo oo taasina markaa imaamkii ay salaadiiba ay ka qasto marka taa iyada in la iska ilaaliyo la iska daayo weeye wa waladi lbakiyina wuxuu uga jeedaa ibnu zina ka aan nasab markaasi aan lahayn in ay imaamadiisu ay ansaxayso ayaanay jamaahiir lculamaai ku tegeen oo inuu imaam noqdo daliil diidaya ayaan jirin haddii dadka u qiraa'o badan yahay isaguna dee xadiidka waa hoos imanayaa oo rasuulku yihi yaumu lqowma aqra'uhum likitaab illaah faaxishadaa dhacdayna isagu wax dembiya kuma laha ama axaadiida ay ku soo aroortay ibnu zina waa sharu halaaa isaga iyo labadii xaaraanta waxa weeyaan ku dhalay isaga ayaa u shar badan oo xadiid saxiixa iyo axaadiidka qaarkood ay ku soo aroortay ibnu zina fi nnaar ama abnaau zina fi nnaar waa axaadiidun saxiixa laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen dee falkaa xun ee labadaa qof ay sameeyeen isaga loo qaban maayo oo ilahay baa hi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeeda la saari maayo laakiin macnuhu waxa weeye alghaalib anahum laa yasluxuun bal yakunuuna ashraara mufsidiin sida haalibkaaba waxay tahay abnaau zina maadaama nudfo xaaraana laga abuuray inaanay hagaagin oo sida haalibka ay noqdaan dad shar badan oo mufsidiina laakiin haddii waxa weeyaan uu noqdo qof wanaagsan oo qur-aankiina dadka kale ka badiya manaa imaam waa noqonayaa nacam wakadalika alacraabi acraabi waa saakinu lbaadiya waa ka baadiyaha degan ama carab ha noqdo ama cid kale ha noqdee agaru ahli cilmina waxay ku tegeen inay imaamadiisu ansaxayso masaa-ishan oo dhanna waxaa jamaahiirta ku khilaafay alimaamu malik raximahu llahu tacaala wakadalika algulaam aladi lam yaxtalim inanka yar ee aan qaan gaadhin laakiin dee mumayizka ee wax kala garanaya ee sinu tamyiiz gaadhay e adilada kale ay tilmaamayso haddaanu sinu tamyiiz gaadhin dee isaga ayaabaana salaadi ka ansaxayn marka imaamo noqon karo marka isaguna hadduu yahay aqra'u lqowm waa tukinaya ama xadiidka laa yaumma laa yaumu algulaam aw laa yaumma algulaamu yaanu tukin inankii yaraa qaan gaadhin xataa yaxtalim ilaa uu qaan gaadhayo waa xadiid daciifa weeyi waxaanu bukhaari soo saaray xadiid camr ibnu salama salima anahu kaana yaumu qowma wahuwa ibnu sabci siniin ibnu sittin aw sabci siniin inuu tukin jiray inankaa yari qowmkiisa isaga oo lix ama toddoba jira waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tala siiyo salluu salaata kada fii xiini kada salluu salaata kada fii xiini kada walyu-adin lakum axadukum walyaumakum nacam akharukum qur'aana marka markii la is eegeegay buuhi aniga ayaa u qur-aan batay inankaa yari lix jirka ama toddoba jirka isaga ayaa markaa qoomkiisii imaam u ahaa lamana odhan karo arrintaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma daalacan bal arrintaasi waxay dhacday zamanulwaxyi bay dhacday haddii arrin aan habboonayn ama aan sharci ahayn ay noqon lahayd ilaahay subxaana wa tacaala kama aamuseen walihadaaba abu saciid iyo jaabir ibni cabdillaahiba waxay u deliishadeen casligu inuu bannaan yihi anahum kanuu yacziluuna waalqur'aanu yanzil falow kaana shay-an yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan waxaanu casliga samayn jirnay iyadoo qur-aanku uu soo degayo haddii uu ahaan lahaa shay aan la ogolayn macnaa qur-aanka ayaa noo diidi lahaa ila zamanu alwaxyi baa la joogaya wakadalika yani dad fara badan oo saxaabo ah ayaa xaalkiisa shaahiday oo arkay cid markaa saxaabadaa ka mid oo inkirtay oo tidhi inan ka yar lix jirka ama toddoba jirkahay sidee buu idiin tukinayaa macnaa lama arag qoladii reer markaa jarm la odhan jiray isaga ayaa imaam u ahaa inankaa yidhi dalika liqiraa'ati wa hada yadullu calaa fadli lcilm iyo qofka inuu cilmigu kor u qaado oo derajo dadka ay isku filka yihiin aanay gaadhin cilmigu qofka waxa weeyaan uu gaadhsiiyo qaala raximah llahu tacaala baabun idaa lam yutima haddaanu dhammaystirin salaadii alimaamu oo atama salaada uu dhammaystiro man khalfahu ka ku daba tukanaya yacnaa xukumku muxuu noqonaya haddii salaada imaamku aanay dhammaystirnay laakiin maamuumka salaadiisu ay u dhammaystiran tahay macnaa hal lisalaati alimaami atharun calaa salaati alma'muum imaamka salaadiisu miyay raad ku leedahay salaada ma'muumka xagga sixada iyo butlaanka qala xadaثana alfadl ibnu sahli qala xadaثana alxasan ibnu musa alashyab qala xadaثana cabdالraxman ibn cabdillaahi ibnu dinar can zayd bni aslam can caطaa bni yasaari can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu uhi yusaluuna lakum way idin tukinayaan yacni ala'ima wuxuu u jeedaa a'imada fain asaabuu haddii ay sidii saxda ahayd asiibaan oo ajarkii salaada ay helaan falakum idinkana ajarkaasi waa idiin sugnaaday macanaa waxaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood riwaayadda axmed oo kale walahum iyaguna waa leeyihiin wain akhta'uu haddii ay khaldamaanna falakum idinka ajarkii waa idiin sugan yahay wa calayhim alism iyaga dushooda ayaanu dembigu yahay marka wain akhta'uu waxaa looga jeeda irtakabu alkhati'a macnaa khaladkii ay sameeyaan camdan ay u sameeyaan oo loogama jeedo khata'a muqaabil alcamd oo bimacnaa iyagoon islahayn wax khalda haddii ay wax khaldaan maaha macnuu oo taa dee dembiba kama dhasheen waxaa markaa xadiidku uu daliil u yahay jawaazu asalaat khalfa albari waalfaajir in lagu daba tukan karo oo salaaddii ay ku ansaxayso qofka khayr kale iyo qofka faajirka labadaba dabadooda inay ku ansaxayso ahlucilmiga qaarkoodna waxaabay xadiidka u daliishadeen anahu ida sallaa biqowmin muxditan anahu tasixu salaatu lma'muumiin wa calayhi alcaada imaamkii oo bilaaweysiya haddii dad uu tukiyo in ma'muumiintaa weyse qaba salaadooda ay ansaxayso oo aanay ku soo celinahayn isagunuu ku soo celinayo laakiin waa haddii idaa lam yaclamuu bixadatihi weeyi waa haddaanay xadadkiisa aanay ogeyn laakiin haddii ay ku xidhaan imaam ay og yihiin salaadiisu inaanay ansaxahayn iyagana salaadoodu waa buraysaa laakiin salaadiisu inay baadil tahay mar haddaanay ogeyn iyagu oo wax baadiloo u muuqda dee aanu samaynin macnaa salaadoodu waa ansaxaysaa sidaas ayaana xadiidku waxa weeyaan uu tilmaamaya baabu imaamati almaftuuni kii fitnaysnaa tukintiisa ayuu u baabiyey walmubtadici kii mubtadic ahaa imaamnimadiisa wa qaala alxasanu xasan wuxu uhi waa alxasanu albasriye salli tuko macnaa khalfa almubtadic wa calayhi bidcatuhu isaga ayaa bidcadiisu ay dul taallay adiga kuma dul taalle salli khalfahu wa calayhi bidcatuhu qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi wa qaala lana maxamed ibnu yuusuf markaa maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi waa sheekhii bukhaari markaa qaala lana sababta u cabiray bukhaari maxay tahay wuxuu leey xaafid ibnu xajar waxaan ku ogaaday bilistiqraa' markaan baadhitaan iyo raaraacitaan iyo dabagal aan sameeyey qaala lana bukhaari hadduu yidhaahdo xadiidku inuu mutasil yahay laakiin sababta uu siiqada uga cabiray waxay tahay waa haddii matniguu yahay mawquuf aw kaana fiihi raawin laysa calaa shardihi ama sanadka xadiidka uu ku jiro raawi aan shardigiisa waafaqsanayn markaa sababta iminka qaala lanaa uu yidhi iyadoo maxamed bin yuusuf sheekhiisii uu yahay dee matnigani waa mawquuf oo waa hadalkii saxaabiga ee maha hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaana azuhri can xumayd bni cabdiraxmaan bni cawf can cubayd illaahi bni cadiy bni khiyaar annahu dakala wuxuu usoo galay calaa cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu wahuwa maxsuurun isagoo ah mid la go-doomiyey cuhmaan oo ay go-doomiyeen khawaarijtii ahlulfitanka ah faqaala wuxuu ihi innaka adigu imaamu caamatin imaamkii guud ayaa tahay wa nasala bika waxaana kugu degay maa naraa waxaanaanu aragno oo kuwan huwaartan kacdoonka sameeyey ee khawaarijta ah ayaa ku go-doomiyey wa yusallii lanaa waxaana tukinaaya annagana imaamu fitnatin baana tukinaaya fitno imaamkeed baana tukinaya wanataxaraj arrintaana waanu dhibsanaynaa ee nata'aham inaanu ku dembaabno aanu ka baqanayna ee nakhaafu alwuquuc fi lism alxaraj asalkiisu waa addiiq waa cidhiidhiga kadibna waxaa loo isticmaalay dembiga liannahu yudayiq calaa saaxibi waayo dembigu qofka cidhiidhi buu geliyaa marka imaamu fitnahana wuxuu uga jeedaa waa ay ra-iisu fitna mid fitno madax ka ah ayaana tukinaya waxu wuxuu uga jeedaa cabdiraxmaan ibni cudays axad ru'uusi lmasriyiin ah aladiina xasaruu cuhmaan qoladii reer masare ee cuhmaan ibni cafaan go-doomiyey mid ka mida ayuu ah culima ibnu jawsise wuxuu leeyahay waa kinaana ibnu bishr oo axadu ru'uusihim ayaa uga jeedaa imaamu fitna oo isaga ayaa dadka tukiyey marka intaa cuhmaan uu go-doonsanaa dee saxaabo dadka tukiysaba waa jireen sida waxa weeyaan cali bin abi aalib iyo abu umaama ibnu sahl ibnu xunayf abu ayub alansaari طalxa ibnu cubayd illaah walaysa waaxidu min haulaai muraada biqowli imaamu fitna axad saxaabadaa ka midana loogama jeedo qowlkan uu leeyahy waa imaamu fitnana tukinaya imaamu fitna wuxuu uga jeedaa kinaana ibnu bishr iyo kuwii la mid ahaa fitnadan waxa weeyaan ka shaqaynayey fitnada dee ay sameeyeenna waa khuruujka weyi khuruujkaas ay sameeyeen imaamkii muslimiinta ay ku sameeyeen walaa shaka taasi inay tahay macanaa fitna waa arrin shareecadu aanay ogolayn oo sharkeeda iyo fasaadkeeduna uu ka wen yahay macanaa wax allaale wixii lays yidhaahdo waa khayr iyo wanaag ku jira waxaa markaa la isweydiin karaa cuhmaan binu cafaan sidee loo go-doomiyey iyadoo saxaabadii ay joogaan magaalada madiina oo taabiciintii ay joogaan maxaa cuhmaan ibnu cafaan loo difaaci waayey oo wax looga celin waayey sababta markaa cuhmaan ibnu cafaan loo difaaci waaye waxay ahayd lianna cuhmaan tayaqana annahu maqtuulu laa maxaala cuhmaan ibnu cafaan wuxuu yaqiinsaday in la dilayo si shaki la-aanah waxaanu hayay dee warkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo jannada markii cuhmaan loogu bushaareynayey rasuulku wuxu uhi bashirhu biاljana calaa balwa tusiibu ugu bushaaree jannada inuu geli doono laakiin taa waxaa la socota inuu imtixaan uu ku dhici doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo uxud dul socda isaga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan markii buurta uxud ay la gariirtay rasuulku waa ku yidhi uhbut uxud fainamaa calayki nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxudee iska xasil cid kale kuma dul socoto waa nebi iyo sidiiq waa abubakr iyo shahiidaan waa cumar iyo cuhmaan marka cumar shahaadadaasi waa helay cuhmaanna inuu isaguna waddadaasi uu mari doono ayaa u ogaa walihaada inay sababtiisa dad kale ay u dhintaan ayuu diiday cuhmaan oo markuu usoo galay abu hureyra radia allahu canhu ee uu ihi taaba darbu ya amiira almu'miniin macnaa in seefta la qaato oo seeftaa wax lagu garaaca waktigan waa waa banaanaata manaa mar haddii adiga oo khaliifadii muslimiinta ah iyo amiirkoodii sida lagu galay dee inaanu hubka qaadanno aanu dagaalanno waxaan filaya xaaladan fasax inaynoo tahay waxaa cuثmaan ibnu cafaan uu ku yihi aturiid an taqtulanii wataqtula almuslimiina macii waxaad doonaysaa inaad aniga aadi disho macanaa muslimiintuna ay ila dhintaan anugu kolleyba waa lay dilayaa ee muslimiintunama inay ila dhintaan baad doonaysaa buuri ha yeelin markaa cuثmaan ibni cafaan isaga ayaa dagaalkaasi ka hor istaagay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii kaleba inay difaacaanna isaga ayaa u diiday cuثmaan ibni cafaan waxaanu eegay macanaa maslaxada guud ayuu eegay kolleyba maadaama isagu uu yahay maqtuul macanaa in dadka kale faraha badanna ay la dhintaan oo dadku ay isku dhammaadaan ayuu diidaya cuثmaan ibni cafaan radi allahu canh faqaala wuxuu yidhi markaa qoladanna markaana dee xaaladdanna a'imatu fitnay ahaayeeno dee may tamakunin oo niman meeshii iyagu la wareego talada gacanta la helo xoog ku qabsadayna may ahayn kullu ma fi lamri waxay ahayd in imaamka muslimiinta markaa loo ictiraafsanaa cuثmaan ibni cafaan isagiina waxa weeyaan ay go'doomiyeen oo dee salaaddii inuu soo baxo ay u diideen faqaala wuxuu uhi cuثmaan asalaatu salaadu axsanu maa waa shayga u wanaagsan ee yacmalu naasu dadku ay sameeyaan faidaa axsana annaasu dadku marka ay wanaajiyaan fa axsin macahum adiguna la wanaaji ama faidaa axsana annaasu dadku markay wanaag sameeyaan fa axsin macahum adna wanaagga la samee wa idaa asaa-uu marka ay xumaan sameeyaanna fajtanib ka dheerow isaa'atahum xumaantooda ka dheeroow oo ka fogow marka hadalka uu leeyay cuثmaan ibnu cafaan faida axsana annaasu faaxsin maadaama salaadu salaadu ay tahay eeaxsanu maa yacmalu nnaas walow ahlu fitnaba ha noqdaana dee salaadaasi waa shay wanaagsan weeye marka laa yaduruka kownuhu maftuunan mar haddii salaadan uu tukanayaa salaad saxa ay tahay inuu yahay qof fitnaysan adiga taasi waxba kaa dhibi mayso ee ku waafaq waxaa ixsaanka uu ku sameynayo oo salaada ah watruk maftatana bih waxa uu ku fitnoobay ka dheerow oo ka fogow marka hadalkan cuثmaan wuxuu tusinayaa a'imat lfitna in lagu daba tukanayo waana sida uu ahaa manhajka saxaabadee tadbiiqiga ah waqad sallaa cabdulaahi bnu cumar khalfa najda alxaruuri najda ninkii la odhan jiro a khaariji xaruuriya waa ku daba tukaday cabdulaahi ibnu cumar ibn اlkhadaab wakadalika markii cabdullaahi ibnu zubayr uu goostay xijaaz maka iyo madiine iyo hareeraheeda iyo waxa weeyaan dhul kale oo dee ballaadhanba cabdilmalik ibnu marwan ah markii hore yaziid ibnu mucaawiya intaan cabdilmalik meesha aanu la wareegin yaziid ibnu mucaawiya uu talada haystay ciidamada uu ku saaray madiina oo madiine markii cagta uu mariyey ayaa xusein ibnu mura nin la odhan jiray baa ciidankii madaxu uga dhigo wuxuu yihi oradoo maka ku duul marka ciidankaasi waxay deganaayeen duleedka ciidankaa reer sham duleedka magaalada maka cabdillaahi ibnu zubayrna maka ayuu ku jiray cabdillaahi ibnu cumarna radia allahu canhu meesha waa joogay marka cabdillaahi ibnu cumar labada qoloba waa la tukan jiray oo haddii salaadu ay dhaafto maa maca bni zubayr waa bixi jiro qoladaa kale ayuu la soo tukan jiray walaa shaka waktiga lagu jiraa waktu waktu fitna ama zamanu fitna inuu ahaa markii la yidhi labada qoloba sidaad ula tukanaysaa oo dagaalkoodana aanad u ogolayn cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi idaa qaaluu xaya cala asalaa ama idaa qultum xaya cala asalaa ajabtukum xaya cala asalaa marka aad tidhaahdaan macnaa waan idin ajiibayaa haddaad salaad iigu yeedhaan wax kale aydaan iigu yeedhahayn waidaa tafaraqtum lam ujibkum markaaad kala tafraaruqdaanna macnaa tafraaruqiinaas aada iigu yeedhaysaan anigu idinka yeeli maayo waxaa laga qaadanayaa hadalkan cuثmaan ibni cafaan inay saxaabadu arkayeen asalaatu khalfa saaxibi اlfitna inay ansaxayso oo waxaa kaloo laga qaadanayaa dee dhiirigelin dadka cuثmaan uu ku dhiirigeliyey salaatu ljamaaca in laga qeyb galo walow qofka tukinayaa saaxibu fitnaba ha noqdee mar hadduu yahay muslim oo inaad saaxibu fitna la tukato iyo in salaatuljamaaca ay ku dhaafto waxaa khayra inaad saaxibu fitna aada la tukato intii salaatuljamaaca ay ku dhaafi lahayd gaar ahaan waktiga fitnadu ay taagantahy waa in lagu dadaalo salaatuljamaaca lianlaa yazdaada tafaruqu lkalima haddii salaatuljamaca xataa la isugu iman waayo tafaruqi iyo kala taggii ummadda dhex yaalay ayaa sii ziyaaday oo sii kordhaaya waxaa laga qaadanayaa wa fiihi ana asalaata khalfa man tukrahu salaatu khalfahu أولى من تعطيل الجماacة waxaa laga qaadanaya jumcaha in la oogi karo bigayri idni اlimaam qolada asxaabu اlfitna ee masaajidka xoogga ku haysatay dee jumco iyo jamaacaba iyaga ayaa tukanayay cuثmaan ibni cafaanna ugama idan qaadan haddana jumcahoodu inuu ansaxayo dee lagu daba tukan karo ila salaadaa cuثmaan uu sheegay ayuu soo gelayaaye ayaa cuثmaan radia allahu canhu uu sheegay waxa weeyaan uu tilmaamay wa qaala zubaydiyu qaala zuhriy wuxuu yihi laa nara ma aragna an yusallaa in lagu tukado khalfa almukhanas almukhanisna waa la dhaha almukhanasna waa la yidhahda haddii nuunta lahoos dhigo almukhanis la yidhaahdo waxaa looga jeedaa ka dumarka isu ekaysiiya min fiihi takasur wa tahanin wa tashabuh biاnnisaa oo sida dumarka u hadlo oo sida dumarka isu jejebiya oo isnaageeya iyadoo ilaahay subxana wa tacaala nin uu ka dhigay almukhanas haddii la dhaha nuunta la kordhigana waa man yu'taa waa ka qowmu luud ficilkoodii lagu sameeyo weeye waa ka xumaantaa lagu sameeya mukhanas la yidhaahdaa marka labadaasi de waa fasaqa oo midna tashabuh binnisaai buu faasiq ku noqday midna dee ficilkaa xuna dee uu samaynayo ama uu ogol yahay in lagu sameeyo ayaa faasiq waxa weeyaan uu ku noqday dee asalaatu khalfa alfaasiqna waa makruuha markay u yar tahay haddii cid kale la helayan in lagu daba tukada ma aha walihaada buu leeyahy zuhri laa nara an yusallaa khalfa almukhanas iyo almukhanis ilaa min daruura daruura inay keento mooyaane laa budda minhaa laga maarmi karin oo haddii tusaale ahaan dee imaamkiiba uu yahay imaamkii shawkada iyo awoodda lahaaba uu yahay ama cid isaga xaggiisa ka timi oo hawshan uu diray amaba se dee cid kaloo jamaaco kaloo aada la tukataba aanad hayn dee salaatul jamaacadii uga tegi maysid fisqigiisa awgee waad la tukanaysa qaala xadaanaa maxamed ibnu aban qaala xadaanaa gundar can shucba can abi tayax anahu samica wuxuu maqlay anas ibnu malikin qaal qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ku uhi liabi darin ismac maqal waatic oo yeel amiirka walow lixabashiyin kaa aada maqlaysaad adeecaysa haba noqdo xabashi kaana ra'sahu zabiibatun aada madaxiisa moodid xabad zabiiba marka dee daacadaana waxaa soo gudagelaya shakilaan waxaa soo gudagelaya in in lagu daba tukado oo salaaddii waxa weeyaan aan laga goosan had iyo jeeraalana dee kuwa caajimta ahi jahli iyo iyo bidca iyo iyo masaa'ib baa markaa ku kulansanayd iyada lafteeda dee asxaabu fitna ay ku noqonayaan haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam adeeca ayuu yidhi yanaa wixii macruufa dee salaaduna macruufka ayay ka mid tahay oo waa lagu daba tukanaya baabun yaquumu waa istaagayaa can yamiini limaami imaamka dhinaciisa midig buu istaagayaa bixidaa'ihi ay bijanbihi dhinaciisa isagoo istaagaya sawaa'an si waxa weeyaan siman oo isaga iyo imaamku ay sinmayaan idaa kaanaa hadday yihiin itnayni laba hadday yihiin imaamka xagga midig buu ka marayaa waana dhinac istaagayaa waana la sinmayaa walaa yataqadam calayhi walaa yataahar kana hormari maayo kana dib dhici maayo qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucba can ilxakam xakam ibni cutayba qaala samictu waxaan maqlay saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal bitu waan u hoyday fii beyti khaalatii maymuuna habaryartay maymuuna gurigeedii umahaatulmuminiinkana waa ka mid ahay fasallaa waa tukaday rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam alcishaaa salaaddii cishaay uma jaaa waa yimiyo fasallaa waa tukaday arbaca rakcaatin uma dabeetana naama waa iska seexday uma qaama haddana waa kacay faji'tu waan imiyo faqumtu waan istaagay can yasaarihi xaggiisa bidix fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiinihi xaggiisa midig oo waa isoo wareejiyey fasallaa waa tukaday khamsa rakcaatin uma sallaa waa tukaday rakcatayn oo rakcateynkaasu salaadiisii ku gebagabeeyey waxaa xadiidka loo daliishaday salaada habeenkii in witri lagu gebagabeeya inaanay waajib ahayn oo ijcaluu aakhira salaatikum fi leyli witran istixbaab unbuu faa'iideynaya oo haddii aada witriga horu tukatay waa su-aal had iyo jeer aala rabadaanta soo noqnoqota oo haddana aada doonaysa inaad tukato waad tukan kartaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ragcad baad witrigii hore ka dabageynaysaa shafci ka dhigta tiro buuxa kadib baad witriyeysan kartaa salaad kale intaad tukatid haddaad doontid laakiin sida saxiixii waxay tahay ragcaddaas kale de iyaduna witri kaluun bay noqonaysaa oo labaadoo aada tukatay oo laba salaadood shaqo aan isku lahayn dee wakti u dhexeeyey shafci iskama ta damba tii hore shafci ama tiro buuxda ka dhigi mayso waxay noqonaysaa uun inaanad laba habeenkii laba witri aanad tukan haddaad witrigii hore tukatay laakiin salaatuleil waad tukan kartaa aan witri ahayn oo uma sallaa rakcatayn salaad aan witri ahayn buu rasuulku ku khatimay salaaddii habeenkii uma naaba dabeetana waa seexday xataa samictu ilaa aan maqlay khatiitahu khuuradiisii aw qaala khatiitahu waa isla macno uma dabeetana kharaja waa u baxay ila salaati salaadii manaa mana weysaysan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam indhihiisa ayaa seexan jiray qalbigiisu muu seexan jirin marka xadiidkan horena waa inoo soo maray waana inagu soo noqnoqon doonaa oo kitaabu salaa aada buu ugu soo noqnoqday xadiidka ibnu cabaas shaahidku iminka wuxuu yahay un fajacalanii can yamiinihi dee kelidii baana rasuulka calayhi salaatu wasalaam la tukanayay markaa xagga midig buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska kay mariyey buu yidhi mana markaa daahirkuna waxa weeye dee inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la sinaa walihada ba cabdirazaaq wuxuu wariyey can ibni jurayj can caطaa can ibni cabaas naxwan min hadihi اlqisa ibnu jurayj wuxuu yihi qultu lcaطaa alrajulu yusalii maca arajuli ayna yakunu minhu ninku hadduu nin la tukanayo kelidii xaguu ka istaagaya faqaala ilaa shiqihi layman dhinaca midiga ka maro qultu an yuxaadii bihi xataa yasufa macahu laa yafuutu axaduhuma alaakhar yanaa miyuu la sinmayaa oo midkoodna ka kale kana horeyn maayo kana dambeyn maayo qaala nacam qultu atuxibu an yusaawi xataa laa takuna baynahuma furja weliba ma in uu la sinaado bimacnaa uu ku dhawaado aad jecesha oo meelina aanay meel banaana aanay udhaxayn qaala nacam marka cumar bn khaaab radi allahu canhu sidaas ayuu yeelay isagoo leeyay cabdillaahi bn cutba ibn mascuud qaala dakhaltu calaa cumar bn khaaab bilhaajira fawajadtuhu yusabix ay yusalii naafila faqumtu waraa'ahu faqarabanii xataa jacalanii xidaahu can yamiinih marka sida saxiixahi waa sidaas culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ma'muumka quri waa inuu imaamka daba istaago inta aan rukuucda aan la gaadhin ida kana alimaamu rajulu qaama arajulu khalfa alimaam waa inuu daba istaago fain rakaca alimaamu qabla an yajiia axadu qaama can yamiini culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ibraahim nakaciba hadalkaa yidhi wuxuu u jeedaa waa haddii cidi inay timaaddo uu filayo intuu dib usoo bixi lahaa markay cidi timaado marka horeba ha daba istaago rukuucda ka hor haddii ay cidi timaado dee halkaa saa ha u daba taagnaado waa sidii la rabayba dee haddii kalena waxa weeyaan nacam hore ha u baxo oo ha dhinac istaago laakiin ra'yiga noocaasi iyo dee xadiidkan ayuu khilaafsan yahi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bni cabaas ila kelidii ayuu ahaa rasuulka waa la tukanaye xagga dambe ma joojin ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga midig ayuu iska mariyey walihada buu leeyahy xaafid ibnu xajar wahuwa xasanu lakinahu mukhaalifu linnas marka dee sidiisa loo eego waa hadal wanaagsane laakiin dee naska ayuu khilaafsay wahuwa qiyaasun fasid waana qiyaas waxa weeyaan faasida weeye inaanu markaa imaamka in yarna ka dambaynahayn ayaa raajixa culimada qaarkood oo yidhi in yar buu ka dambaynayaa ixtiraaman lilimaam waana sida madhabka shaaficiyadu yahay waa jiraan laakiin cabdillahi ibni cabaas inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam in yar uu ka dambeeyey lama sheegin daahirka xadiidkuna wuxuu tusinayaa sida ka muuqataa inuu la sinaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo imaamkiisiiya baabun idaa qaama arajulu ninku hadduu istaago can yasaari alimaami imaamka xaggiisa bidix faxawalahu limaamu imaamku uu soo wareejiyo ilaa yamiini xaggiisa midig uu usoo wareejiyo lam tafsud salaatuhumaa salaadoodu dhaqdhaqaaqa iyo afcaashaasi iyo xarakaadkaasi ay sameeyeen salaada salaadoodu ku buri mayso qaala xadaanaa axmed qaala xadaanaa bnu wahbin qaala xadaanaa camrin an camru can cabdi rabbihi ibni saciidin yaxya ibnu saciid walaalkii wey can makhrama ibni sulaymaan can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala nimtu waan seexday cinda maymuuna maymuuna gurigeedaan seexday wanabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulkuna cindahaa agteedu u hoyday tilka leyla oo habeenkeediiba watawada'a waa weysaystay uma qaama waa kacay yusalli isagoo tukanaya faqumtu waan istaagay calaa yasaari xaggiisa bidic fa akhadanii waa i qabtay manaa madaxa ayaan ahayd meesha uu qabtay sida rawaad kale ay caddeeyeen fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiini xaggiisa midig fasallaa waa tukaday halaata casharata rakca saddex-iyo toban ragcadood uma naama dabeetana waa seexday xataa nafaka ilaa uu khuuriyey wa kaana wuxaa idaa naama markuu seexdo nafaka waa khuurin jiray nafkigu waa sawtu annaa'im uma ataahu waxa u yimi almu'adinu fakharaja waa baxay oo fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan oo hurdada kama weysaysan anuu qalbigiisa ayaa ayaa soo jeeda marka xadiidku dee baabka daliil cad buu u yahay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam isagaa imaamkii ahaa ibnu cabaas soo wareejiyey xarakaadkaa sameeyey ibnu cabaasna dee maamuumkaa la soo wareejiyey buu ah salaadina kamay burin nacam istaaggii uu xagga bidix uu rasuula ka marayna salaaddiisu kumay burin xarakaadkaa ka dambeeyena salaadu kuma aanay burin waana sida jamaahiir lculamaa ay ku tegeen saciid ibnu musayib baa khilaafay oo yidhi nacam ina mawqif almaamuum lwaaxid yakunu can yasaari alimaam xagga bidix ayuu ka marayaa maamuumka quri imaamka taasina xadiidkay khilaafsan tahay cid ku waafaqdayna ma jirta bay idhahdeen ahlucilmigu raxmat ullaahi caleyh baabun idaa lam yanwi haddaanu niyoon alimaamu imaamku an yaumma inuu cid tukiyo ma niyoon marka hore kelidii baa iska tukanayey uma jaa'a dabeetana ay yimaadaan qowmun dad faamahum uu tukiyo xukumku muxuu noqonaya oo imaamadu niyad ma u baahan tahay in marka hore uu niyoodo inuu imaam noqdo mise isagoo aan marka hore niyoon inuu imaam noqdo ayaa dhexda uu ka niyoon karaa inuu dad tukiyo isagoo salaaddii ku dhex jira qala xadaanaa musdad qala xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim can ayuub can cabdillaahi bni saciid bni jubayr can abiihi can ibni cabaasin qaal bitu waan u hoyday cinda khaalatii waa maymuuna habaryartii faqaama anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa kacay yusallii isagoo tukanaya min alleyl ay min saacaati lleyl saacadihi habeenkii wax ka mida faqumtu waan istaagay usallii macan oo la tukanaya faqumtu waxaan istaagay can yasaari xaggiisa bidix faakhada bira'si madaxaygu qabtay faaqaamanii wuxuu i joojiyey can yamiinihi xaggiisa midig markaa sida daahirkii dee waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma niyoon alimaama inuu imaam noqdo ma niyoon oo dee asalka ayaa sidaas alaslu anahu lam yanwi alimaama ile kelidiibu marka hore uu iska tukanaye walihaada xadiidku wuxuu daliil u yahay qofku isagoo niyoon inuu imaam noqdo haddii dad ay ku xidhaan inuu imaam sidaa waxaweyaan uu ku noqon karo xadiidu anas bnu malikna radia allahu canhu waxaa ku sugnaatay macnahaas oo kale rasuulku fii shahri ramadaan isagoo gurigiisa ku tukanaya dee in saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ay ku xidheen inuu halkaa cid ku tukiyo dee imaam uu ugu noqdona rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aanu niyoon marka sida saxiixii waxay tahay laa yushtarat lisixati liqtidaa an yanwiya alimaamu alimaama qofka in salaada lagu xidho sixadeeda shardi uma aha inuu imaamku marka hore imaamnimo niyooday waana alasaxu cinda shaaficiya waa sida saxiixsan cinda shaaficiya culimada qaarkoodna waxay kala tafriiqiyeen bayna alfariida waannaafila faralka iyo sunnaha ayay kala tafriiqiyeen sida imaamu axmed oo kale oo waxay dhahen hadduu sunno tukanayo imaamo aanu niyoon waa la yskaga xidhan karaa laakiin faralka may ilaa inuu niyooday mana laguma xidhan karo laakiin taana waxaa burinaya xadiidka abu saciid abu daawuud uu warinaya tirmidi iyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay rajulan yusallii waxda faqaala alaa rajul yatasadaq calaa hada fayusallii macah war ma jiraa nin ninkaa ku sadaqadaysanaya oo la tukanaya maana si salaadu jamaaca ay ugu noqoto dee ninkaasina marka hore faral ba u tukanayay kelidiina waa iska tukanayay haddii nin kale markaa uu ku xidhay inay sidaa jamc ku noqonayaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay sababtuna waxay tahay dee salaatu limaam waxay dheer tahay salaatu lmunfarid baan jirinba salaada qofka munfaridkaa xooma dheeraba markaa dee wax soo kordhayaan jirinba haddii isagoo marka hore kelidii iska tukanayey waxa weeyaan imaam uu noqdo baabun idaa tawala hadduu dheereeyo alimaamu imaamkii wa kaana ay u sugnaatay lirajuli ninka xaajatun fakharaja uu baxo ninkii xaajada lahaa salaaddii uu ka baxo oo fasallaa kelidii uu iska tukado xukumku muxuu noqonaya qaala xadaanaa muslim oo ibnu ibraahim qaala xadaanaa shucba can camrin camr bni dinaar can jaabir bni cabdillaahi ana mucaadi bna jabal kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukana tukada maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka maciisa uma dabeetana yarjicu waa noqon jiray qoomkiisii uu ku noqon jiray fayaummu qowmahu tolkii ayuu tukin jiray wa xadaana xadiidka laftiisii buu soo celiyey fawaa-idda markaa sanadkan kalena waxaa ka mid ah in camr ibnu dinaar uu tasriixiyey inuu xadiidka ka maqlay jaabir ibni cabdillaahi wa xadaanii moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundar wa maxamed ibnu jacfar qaala xadaanaa shucba can camrin qaala samictu waxaan maqlay jaabir bni cabdillaahi qaala kaana wuxuu aha mucaad ibnu jabal yusallii mid tukada maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam salaaduna waxay salaatu lcishaa uma dabeetana yarjicu waa noqon jiro fayaumu waa tukin jiray qowmahu fasallaa waa tukada alcishaaa ayuu qoomkiisii tukiyey faqara'a wuxuu akhriyey bilbaqara culamada qaar baa yidhi waxay daliil u tahay in albaqara la odhan karo iyadoo suura aan la raacin laakiin dee riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay faqara'a suurata albaqara oo riwaayaadka bukhaari ka mida riwaayadda muslimna faqara'a bihim lbaqara marka waa min tasaruf ruwaad ruwaaddu marna suura raaciyey marna ka reebay sida raajixana waa la odhan karaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida imaamu nawowi fii sharxi muslim uu ku celceliyey albaqara waa la odhan karaa iyadoo suura aan la raacin culimada qaarkood baa karaahiyeysta laakiin dhib ma laha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamay inuu qur-aanku maalinta qiyaamo imanayo taqdimuhu albaqaratu wa aalu cimraan markaa suura ma raacin rasuulku calayhi salaatu wasalaam fainsarafa arajulu ninkii maanaa waa nin machuuda cahdi dikrigii hore loo soo sheegay ninkii ayaa waxa weeyaan salaadii ka baxay markaa salaadiiba miyuu ka baxay mise isagoo salaadiisii ku jira ayuunbuu ka goostay mucaad oo imaamadiinbuu ka baxay miyaa tukintii la tukinaayey mise salaadiiba waa ka baxay sida daahirka waa inuu salaadiiba uu ka baxay riwaayaadka qaarkood oo tilmaamaya inuu salaamo naqsadayna waa jiraan sida riwaayadda muslim fainxarafa rajulu fasallama uma sallaa waxdahu laakiin riwaayaddaasi culimada qaarkood baa daciifiye waxay idhaahdeen xufaadda ibnu cuyeyne ka warinaya salaamo naqsigaasi may sheegin maxamed ibnu cabaad oo ah sheekhu muslim ayuun baa la keliyoobay salaamo naqsigaas fakaana mucaadan waxaad moodaa mucaad tanaawala minhu inuu ninkaasi wax ka sheegay waa munaafiq buu hi mucaad ibnu jabal sida riwaayad kale ay caddeeyeen marka nin baa salaada kaa goostay oo nin muslim oo nin muslimo salaada ka goosanaya ayaa mucaad ibnu jabal uu la yaabay markaa nifaaqun baa ninkaa kalifay buuhi fabalaga anabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka waxaa gaadhay yani alkhabar warkii oo warka yaa gaadhsiiyey warka waxaa gaadhsiiyey mucaad ibnu jabal marka hore oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkaasi ka ashkateeyey iyadoo mucaad uu rasuulka la joogo ninka uu ka ashkateynaya ayaa ninka laftiisana u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ninka laftiisana warkii mucaad baa gaadhayo waxaa la yidhi waxaa tahay mucaad wuxuu kugu sheegay munaafiq markaa isaguna taasuu ka ashkatoonayey mucaadna wuxuu ka ashkatoonayey salaadan uu ka goostay waxaana uu yidhi ninkaasi yaana mucaad wuu arki doonaa marka jihaadka la galo gaalada lala jihaadayo macanaa inaan munaafiq ahayo in kaleba kala arki doonaa ila munaafiqiintu waxa weeyaan jihaadka ma galaan hadday galaanna sidii la rabay uma galaanoo kuma sabraan marka dee dagaalkii uxud buu galay oo kuna waxa weeyaan istishhaaday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waa u garqaadayoo waxa uu weydiiyey maxaa idin dhex maray adiga iyo inankana adeerka u tahay isaga laftiisuna ansaari ayuu ahaa marka qisadii markii rasuulka looga warramay faqaala wuxu ui rasuulku fattaanun fattaanun cidda u lahad halaatha miraarin saddex jeer ayaa sidaasi uu yidhi fattaanun anta mid wax fitnaynaya ayaa tahay adigu mucaadow fitnadaana markaa macnaheedu ahlucilmi waa isku khilaafeen oo fitnada macnaheedu waxa weya atanfiir can iddiin qofka diintii laga tanfiiriyo oo dheeraynta haddee salaada uu kudhe ku dheereeyo ay sabab u noqoto in diintii laga tanfiiriyo walihada buri cumar bn khaaab laa tubqidu ilى اllahi cibaada yakunu axadukum imaama fayuطawilu calى اlqowmi الصalاة xata yubqida ilayhi ma hm fiih war addoomaha ilaahay ha nacsiinina oo sidee loo nacsiinaya macanaa midkiin baa wuxuu noqonayaa imaam deetana dadkiibuu ku dheeraynaya ilaa salaadii ay tukanayeen ay nacaan dee qofka salaada waxa weyaan u cadhoodaana waa qof ilaahay subxana wa tacaala u cadhooday ayuu noqonayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay hahay fitnada halkan cadaab baa looga jeedaa bimacna alcadaabna waa usoo aroortay ina aladiina fatanuu lmu'miniin ee cadabuu lmu'miniin marka mid dadka cadibaya baa tahay macanaa waxaanay qaadi karahayn dusha ka saaraya aw qaala ma wuxuu ihi faatinan faatinan faatinan wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa markaa khabar khabarkii kaana kaana muqadara turiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato faatinan oo isamkii iyo iyo iyo kaana labadiiba waa xadfan yihin yaa mucaad laa takun faatinan ayaa riwaayadda axmedna kusoo aroortay mid wax fitneeye ha noqonin wa amarahu wuxuu faray bisuuratayni laba suuradood inuu ku tukiyo oo min awsati almufasal qur-aanka mufasalka la idhaahdo oo ka uu yahayba la isku khilaafay sida raajixina ay tahay inuu ka bilaabmo suuratu qaaf ilaa aakhir lqur'aan ilaa suuratu nnaas intaasaa mufasal la idhaah maxaa mufasal loo yidhi lannahu fasliga ayaa ku fara badan bimacnaa istaagga aayadda calaamadahana aayadaha kala fasliyo kala sooca ayaa ku fara badan macanaa aayadaha ayaa koob kooban sia ogeed baa la haha mufasal marka mufasalka laftiisa ayaa u qeybsamaa waxa weeyaan tiwaal almufasal iyo awsat almufasal iyo qisaar almufasal oo laga bilaabo qaaf ilaa cama waa tiwaal almufasal cama ilaa suuraة الضuxaana waa awsaط الmufasl والضuxaa ilaa qul acuudu birab الnaasna waa qisaar الmufasl marka salaada maqrib rasuulku wuxuu ku tukan jiray qisaar almufasl saas ayaa asal u ahayd saynu arki doono lakiin mararka qaarkood de uu dheereeyo suuratu acraaf uu ku tukiyey suuratu tuur ayaa dhacday lakiin asalku waxaa qisaar almufasl inuu ku tukado salaat اmaqrib salaat اlcishaaina xadiidkan waxa uu tusiyey in waxa weeyaan awsat lmufasal lagu tukado oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iqra washamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclaa suuradahaasuu rasuulku alayh salatu wasalaam u tilmaamay iqra bismi rabbika aladi wduxaa wasamaai dati lburuuj wasamaai wطaariq awsat lmufasalkaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in salaat lcishaa uu ku tukiyo marka ninka awsat lmufasal ku tukiyo salaat lcishaa ma dheerayn ku tukiye waxa weeyaan tusaale ahaan sabixisme iyo iyo suuradahaasi lamida faa'iide kalena waa ku jirtaayo salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada a'imadeenna macnaa waa khilaafsanayd dhinaca qiraa'ada marka la eego oo a'imadeennu haaliban aayado dhexda suuro dhexdeeda ay ka soo qabteen bay dadka ku tukiyaan taana rasuulku ma samayn jirin suurad buu bilaabi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yabtadiu suura sida alimaamu nawowi raximah allahu tacala uu ku sheegay kitaabkiisa atibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan macanaa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la khilaafay bay noqonaysaa aayadaha dhexda suuradaha dhexda laga soo qabanayo marka haddii ay dee salaada qiraa'ada la dheereynay sida salaada subax oo kale wasaafaad oo kale ku tukaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waad aragtaa salaatu almaqrib qisaaru lmufasal suuradaha wadduxaa ka hooseeya salaadii cishaayi waaba sheegayba aayadama odhane wuxuu yihi rasuulku sabix isma walleyl iqra samaa'i daati lburuuj suurat lburuuj suuratu taariq suuradahaasuu sheegay rasuulku caleyh isalaatu wasalaam marka taasina waxaad moodaa inay noqotay iminka sunna mahjuura inay noqotay qaala camru wuxu uhi laa axfadhumaa manaa markii hore waa xifdiyey waa camru ibnu dinaar laakiin marka dambe xadiidka uu ku waramayey ayuu ilaawey bay noqonaysa xadiidkan wuxuu daliilu yahay awala صixatu iqtidaaءi اlmuftarid bilmutanafil qof faral tukanaya inuu ku daba tukan karo mid suno tukanaya waayo mucaad ibnu jabal dee faralkiisii wuxuu la soo tukaday rasuulka caleyhi الsalaatu wasalaam oo taa rasuulka uu la soo tukaday buu faralkii u niyoon jiray tan labaadee qoomkiisa uu tukinayana tatawuc ama sunne ayuu u niyoon jiray riwaayaadka qaarkoodna waa kusoo aroortay hiya lahu tatawucun walahum fariida mucaad sunnay u ahayd iyagana faral bay u ahayd axaadiid kaloo dee macnaha noocaasiya tilmaantayna waa jirtaa oo ninkii rasuulku uhi alaa rajulu yatasadaqu calaa haada ninkaasina dee faral buu tukanayay kii ku daba tukanayana sunuu tukanaya waa cagsiga kadalika waxa weeyaan labadii nin guryahooda kusoo tukaday inay safar ahayn bay umuuqataa masaajidka yima iska fadhiistay rasuulku waa kii kuuhi idaa sallaytuma fii rixaalikumaa uma ataytuma masjida jamacati fasallayaa macahum fainahaa lakumaa naafila marka mid faral tukanaya mid suno tukanaya waa ku daba tukan karaa mid suno tukanayaana mid faral tukanaya waa ku daba tukan karaa nahyiga soo aroore laa tusaluu asalaata fi lyowmi maratayn nahyigaasina waxa uu ku saabsan yahay haddii salaadii biniyati alfariida laba jeer la tukado oo isagoo mar labada jeerba faral u niyooday baanu tukan karin laakiin haddii labada jeer mar uu sunno u niyooday markaa waa tukan karaa salaada markaa in la takfiifiyo oo qiraa'ada la gaabiyo iyadoo xaalulma'muumiin la eegayo ayaa xadiidka laga qaadanaya lakiin gaabintaa talow xadkeedu waa maxay ma huwa xadduhaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aladii amara bitakfiif siduu u tukiyey ayuunbaa gaabinta ah suurtagal maaha sida uu le alimaam ibnu rajab nebi maxamed inuu aimada kala faro inay salaada gaabiyaan oo dadka aanay ku dheereen haddana taa uu khilaafay isagu marka gaabinta mashruuc ahi maaha maa yuwaafiqu hawa nnaas waxa dadka hawadooda waafaqsan maaha ee gaabinta mashruuca ahi waa maa waafaqa qiraa'ata anabiyi calayhi isalaatu wasalaam oo salaad kasta intii lasoo wariyey rasuulku inuu ku tukaday haddii waxa weeyaan aada ku tukiso gaabintii lagu amray waad la timi dheerayntii lagu diidayna maad samayn walihada buri ibnu cumar kana nabiyuna aley kana nabiyu alayh isalaatu wasalaam ya'muruna bitakfiif wayusalii bina suurata saafaat rasuulku wuxuuna fari jiray inaanu salaada khafiifino haddana saafaat buu nagu tukin jiray manaa salaada subax marka takfiifka waxaa micyaar iyo miisaano ah salaadii rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanaya xaajada arrimaha adduunye ka midii inay tahay cudurdaar keensanaya salaadii qofki inuu khafiifiyo fawaaid kale iyo masaa'il kale ayaa xadiidka ku jirta in sha allahu tacaala darsiga berri ayaynu dhamaystiri wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed